xiriirkii hallaabay ee soomaaliya iyo kenya ee hakadka geliyey duulimaadyadii labada waddan isaga kala gooshi jiray iyo dowladda soomaaliya oo xanuunka coronavirus dartii dawladihii khaadka ka keeni jiray kenya horey u joojiyey ayaa saameyn ku yeeshay ganacsatadii ka shaqayn jirtay jaadka warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda cabdulcasiis barrow taniyo waxay ka dambeeyey markii dowladda soomaaliya ay sheegtay inay joojisay qaadkii ka imaan jiray kenya sababo la xiriira xakamaynta covid sagaal iyo toban waxay arrintaasi saameyn ku yeelatay ganacsatadii qaadka ee labada dal haba ugu sii daraata beeralayda ismaamulka meero ee dalka kenya kuwaasi oo dhowr jeer codsaday in madaxda labada dal ay isfahan ka gaaraan arrintan inkastoo qaadka dalka kenya la joojiyey haddana waxaa soomaaliya suuq ganacsi oo jaad ah ka helay dowladda etoobiya uu dhankeeda ka yimaado badi qaadka hadda lagu iibiyo gobollo badan oo ay ku jirta caasimada muqdisho marka laga soo taga ganacsatada waaweyn ee dalka keeni jiray jaadka kenya haddana haweenka ku iibiya suuqyada magaalada muqdisho ayaa waxay sheegayaan in marka isbarbardhig lagu sameeyo qaadka labada dal ay door bidayaan kan etoobiya maadaama kan kenya ay ku galeen deymo badan sababo la xiriira hannaanka loo macaamilo oo ah mid aan u turin ganacsatada hoose sida ay ku waramaysa sahra maxamed qalinle abowstaadkii horeeto oo hareeriga mirowga wuxuu nugu lahaa annaka saamayn badan gabdhaha dhan deymanaa lagu lahaa midda ugu yar lix kun shan kunaa lagu lahaa annaga dadka ugu yaraa ugu jaar yaraay lix kunoo dooraraa la igu lahaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin hadda deyminkii hore waa iska bixiyey hareeriyan gadaa wax dhibana kuma qabo alxamdulilaahi rabbilcaalamiin hadda kanaan ka bariisaynaa kanaan annaka noo fiican waxaan dhihi lahaa ganacsatada iyo dadka keensada qaadka hadeertaan inay noo sii laba jibbaaraan oo si fiican oo sharafna aan aga shaqaysano waayo wax dhibo kuma qabno labada qaad maxay ku kala bedelnaayeen maxayse tahay deynta kan aadan lagu gelin oo kii hore keniakii maanay logu gelin waxay ku kala bedelan yihiin jaadkii horeeto maqaladiis waxaa loo qaadi jiray saddex saddex habeen kanna maqalkiisa hal habeen bes markaa hayse habeenka kale waa lagaa qaadaa annaguna wuu noo gadnoo oo jaadkan wuu iska qaymo yaryahay sidii kii horeetoo kale maaha kanaa qaymo yar lacag yaraan gadnaa lacag yaraan nagula siiyaa dadka isticmaalo qaadka ayaa waxay tilmaamayaan in farqi weyn oo u dhexeeya xagga dhadhanka labadan qaad sidoo kalena uu mid walba leeyahay saameyn caafimaad oo waxyeello u geysan karta shakhsiga cuna sida uu v o eda u sheegay axmed cabdalla oo muddo dheer soo isticmaalayay jaadka kan oo kenya waad ku fiican yahay qofka amajin ama ruuxaadka qaato waa badan yahay waa anfaca laakiin kan etoobiga haddii qofka qaato iska adag waa ku dimbirnaa kan etoobiyan waa ku dimbirnaa laanta jaadka ama wada cunuga ma wada dhamay karti haddii wada dhamays ilaa dabada aan dhammayn haddii tiraada waa ku dimbirayo xawla maanta dhan tacsi lahayni kaasna codku xun yahay usane waa ku qalajinaa waa ku qalajinaa raashiin ma cunaysid
labadooda marka kee qiimo yar markaad fiiriso xagga dhaqaalaha
dhaqaalaha waxaa qiimo yar ee miiro qiimo yar miiro qiimiis yar yahay kan qiimo go'on waaba kane laba iyo toban saddex iyo toban shan iyo toban waa maalmihii hore dadka cuna qaadka si wacan uma aysan fahansanayn hareeriga ka yimaada etoobiya waxaana ay xiiso badan u qabeen miirowga kenya laakiin hadda waxay ganacsatada qaadka iibiyo qeexayaan in macaamiishooda ay fahmeen jaadka etoobiya sidaa darteedna aysan weli lumin dadkii ka iibsan jiray jaadka ay hadda iibiyaan insha allah horta markii horeeto miirowga waa la rabo asaa waddanka imaan jiray laakiin hadda cid miirow rabta ma lahan cid raadisana ma lahan hareerigaa la jecel yahay asaa dhowr nuuc u kala baxo asagaasaana gadnaa isagaana hadda ku haysanaaba annagu wuxuu u kala baxaa daba nusmaar oo gaagaab iyo dheerdheer ah gaagaabka mijintiisa waa iska qaymo yaraa la gadaa dheerdheerkana mijintiisa mijin waa loo gadaa rubacna waa loo gadaa haafna waa loo gadaa dadka ka faallooda arrimaha dhaqaalaha soomaaliya waxa ay sheegayaan in qoysas badan ay nolol ahaan ku tiirsanaayeen qaadkii kenya ee la xayiray waxaana sidoo kale xiriirka labada dal ee hoos u dhacay ay tilmaameen inuu saameyn xoogan ku yeeshay ganacsi badan iyo isu socodka bulshada labada dal runtii inkastoo mataqaanaa maxay wadankan siisaba u wanaagsanan jaadka laakiin haddana soomaali badanaa ku tiirsan familo badanaa lagu biilaa dad naaga badanaa mataqa dad badanaa ganacsigooda noloshooda mataqaanaa ka soo saarto runtii aniga waxaan aaminsanahay inuu mataqaanaa saameyn badan oo ku yeeshay mataqaanaa ganacsada mataqaanaa ka ganacsada jaadka inuu saameyn badan ku yeeshay jaadka mataqaanaa ka yimaado mataqaanaa kenya sidoo kaleeto mataqaana xiriirka soomaaliya iyo kenya oo xumaaday waxyaalo badan oo saameyn ku yeeshay wuxuu saameyn ku yeeshay isku socodkii dadkii eheladeedii wuxuu saameyn ku yeeshay ganacsiga kalena kala dhexeeyey oo for example kale alaabta dharka iyo waxyaalahan inta inta laga qaada ah waxaa la geen jiray mataqaana eh, waxaa la geen jiray kenya marka runtii eh, mataqaana xiriirka diblomaasiyadda ee soomaaliya iyo kenya oo xumaaday wuxuu saameyn ku yeeshay eh, waxyaalo badan uu saameyn ku yeeshay because jaadka keliya uu saameyn ku yeeshay lama dhihi karo wax badan ayuu wuxuu ku yeeshay saameyn ku yeeshay runtii dhinaca kalena soomaaliya iyadoo la xayiray duulimaadyadii qaadka kenya keeni jiray haddana weli jaadka waxa uu yimaadaa soomaaliya ilo lagu kalsoon yahay ayaa v o eda u sheegay in doomo lagu soo geliyo dalka kuwaasi oo keena xeebaha macmalka ee ku yaala duleedka caasimadda kadibna gawaari lagu soo geliyo magaalada muqdisho isku day xidhiir oo aan la samaynay booliiska ayaa inoo suuro gelin si aan arrintaasi wax uga weydiinno soomaaliya iyo kenya oo ah laba dal oo jaar ah waxa uu xidhiirkoodu ahaa sannadihii ugu dambeeyey mid hooseeyey cabdicasiis barrow v o a muqdisho